فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulanti wanaagsan wacan dhegaystayaal qodobadaad caawa barnaamijka dhuuxa wareesyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wiilkaaska xagga oo soo socday aa argays horta igu dambaysa i oo i qaabilaya usoo soo laho usoo afka soo boojiye aa igu dambaysa masaaraa wata masaarte inaa mari in kale ma ii hubno waa i qaabilay xabaardaa islagnada waa dhacay waa nin uu shabeel ka cunay baadiyaha kunyabarrow isaga iyo wiil uu adeer u yahay ninkan oo jiifa isbeddelka guud ee kunyabarrow ayaan waraysi idinkaga haynaa barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan kulan arrimo dhowr ah oo looga hadlay oo dhex maray wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha wacisle waxaad maqli doontaan hadalladii laga jeediyey kulanka barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa warar ka soo baxaya socdaal uu dhowaan ra'iisul wasaaraha etoobiya ku tegey dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira sidoo kale waxaad dhuuxa wareysiyada ku dhegaysanaysaan ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk oo sheegay in reer galbeedka xuquuqul insaanka ay sheegtaan uu afka baarkiisa yahay xilli dowladda federaalk ay ku tiirsan tahay reer galbeedkaas waxaan ka marnayn barnaamijka wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waa kan cabdiraxmaan beder oo soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay ku dhowaad saddex boqol oo ruux ayaa shuhaada yaa dhaawacyo ku noqday duqayma saacadii tegaya maanta ka dhacay qidaaca goodoonsan ee khaza ciidamada maamulka saayaneed yuhuudda ayaa waxay duqimo kala duwan oo xagga cirkay ka geysteen magaalooyin ka tirsan qidaaca khaza waxaana duqimaasi ku baxay tobannaan ruux oo shacab ah halka ay dhawacyo kala duwan soo gaarayeen kuwo kaleedu fara badan magaalooyinka ugu badan ay duqimuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah rafax iyo khanyunis oo dhaca dhanka koonfureed ee marinka khaza iyo sidoo kale jabaaliyah deyrilbalax iyo beytlaayiyah waxaana dhammaan duqiimaha ka dhacay magaalooyinkaasi iyo deegaano badan oo ku yaala marinka khaza ku shahiiday dad gaaraya siddeetan isdeed ruux halkee dhawci kala duwan soo gaarayeen laba boqol isdeed ruux oo kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa ganafka ku dhuftay hindise uu keenay maraykanka kooxaha xuutiyiinta yaman ee taageerada ka helaya xukuumadda shiicada iiraan ayaa waxay ka soo horjeeseen hindise uu maraykan ku garwadin ka ahaa islamarkaana lagu doonaya in lagu qaboojiyo xaaladda badda cas iyo weerarada ay la kulmayaan maraakiibta yuhuudda xogaha la helaya ayaa waxay sheegayaan in maraykanka uu yahay midka keenay qorshahani balse kooxaan ayaa si cad uga soo horjeestay iyagoona ku goodiyeynay si laba jibaari doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta yuhuudda ee isticmaala badda cas maamulka saanada yuhuudda ayaa weli xeebaha badda cas ku wajahaya weeraro lixaad looga imaanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ka dagaalamaya dalka yeman dibadbaxya lagu dalbanaya in la soo xidha madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ka dhacay gudaha waddankaasi boqolaal ruuxoo muwaadiniin ka soo jeeda waddanka kuuriyada koonfureed ayaa waxay maanta iskugu soo baxeen afaafka hore ee xarunta madaxweynaha xilka laga qaaday waxayna dalbanayeen gebiyahan xabsiga la dhiga ninkani iyadoo xaaladda siyaasadeed ee waddankani si aada u qasan tahay dibadbaxyadan ayaana waxay imaanayaan iyadoo amarkii lagu xidhi lahaa madaxweynaha waddankaasi ee sool uu dhacaya maalinta beriya isniinta ah shacabka kuuriyada koonfureed ayaana waxay cadaadis saarayaan mas-uuliyiinta waddankaasi si amarka xidhitaanka loo fuliyo ka hor intaan la gaarin wakhtigii la cayimay maamulka kuuriyada koonfureed ayaana maalintii jimcaha soo saaray amarka lagu fulinayo howlgalka lagu soo xidhayo yoon tobannaan garsoorayaal oo ka socda hay-adda la dagaalanka masuq maasuqa iyo booliis ayaana ka qaybgalaya howlgalka lagu soo xidhaya ninkani iyadoo iyo xaladu sidaan tahay ayaa waxaa lagu waramayaa in waddankaasi uu booqasho ku imaani doono antoniyo blinkin xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka shiinaha ayaa waxaa mar kale ka dilaacay cudur halis ah oo durbadiiba soo ritay tobannaan ruux warbaahinta caalamka ayaa saacadii la soo dhaafay si aada u tabinaysay in dhulka shiinaha uu ka dilaacay xanuun magaciisa lagu sheegay h m b f kaasoo si aada u saameeya neef mareenka wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kala duwan ayaa waxay sheegayaan in xanuunkan uu leeyahay calaamadaha hergebka oo kale islamarkaana u faafa sida cudurkii covid nneteen oo kale waxaana iminka caalamka oo dhan si aada u hadalaya xanuunkani iyagoona isha ku haya kana cabsi qaba in shiina uu mar kale xanuunkani dunida ku faafiyo sida caabuqii hore covid sagaal iyo toban kaasoo markiisii ugu horreysay kasoo bilowday dhulweynaha shiinaha boqolkiiba toddobiyo toban dhibic toddoba dadka laga helay cudurkan ayaa waxaa lagu waramayaa in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidato islamarkaanay buuxdhaafiyeen xarumaha caafimaad ee dalkaasi halka sidoo kale tobannaan ruuxa iyaguna ku sugan yihiin isbitaalada oo ay sugayaan inay maraan baaritaano caafimaad cudurkan halista ay h b m b f ayaa waxaa markiisii ugu horreysay la ogaaday sanadka markii uu ahaa labada kun iyo kowda isagoona hadda mar kale soo laba kacleeyey si kastaba bulshada caalamka ayaa waxay isweydiinaysaa maxay tahay sababta loo arka firis hor leh mar walba uu taraan ku goodiyo inuu shiinaha ku qaadi doono weerar dhanka dhaqaalaha ah sida firuskii dilaacay labada kun iyo sagaalka ee covid nneteen iyo midka hadda laga soo sheegaya dhulkaasi ee h m b f ugu dambayntii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa geli doona safarkiisii ugu dambeeyey muddo xileedkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu waramayaa inuu geli doono safarkiisii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa antony blinken ayaa waxa uu xadii maanta bilaabay safarkiisii ugu dambeeyey dalka dibaddiisa iyadoona lagu waramayo inuu isku mari doono waddamo ay ka mid yihiin kuuriyada koonfureed jabaan iyo faransiiska war ka soo baxay dowladda maraykanka ayaana waxaa lagu sheegay in wasiirka uu dalalkaasi kulamo la qaadan doono madaxdooda islamarkaana uu kala hadli doono arrimo kala duwan waxaana xusid mudan in kuuriyada koonfureed uu iminka ka socda qalalaaso xoogan kaasoo ka dhashay xilka qaadista lagu sameynaya madaxweynaha dalkaasi wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in blinken uu kulankiisa ku aadan jabaan uu si aadaha diiradda ugu saari doono xidhiidhka u dhexeeya washington iyo tokyo isagoona safarkiisa kusoo gabagabayni doona faransiiska emmanuel macron ayuuna kala hadli doonaa xiisadda iminka ka alulsan gobolka loogu yeera bariga dhexe iyo arrimo ku saabsan dagaalka ukrain wararka caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa dhowaan socdaal ku tegay dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku hoos jira warar kala duwan ayaa ka soo baxayay socdaalka laakiin wararka xooggiisu wuxuu yahay in arrimo la xiriira shidaalka dhulka soomaali galbeed uu halkaa u tegay abay axmed oo rajo ka qaba inuu helo bad iyo deked uu ka dhofsado shidaalkaas kadib markii uu xasan sheekh dalka turkiga ugu soo oggolaaday badda soomaaliya mid ka mid ah dhallinyarada soomaali galbeed oo xog ogaal ah ayaa ka warramay socdaalka nuxurkiisa fayrfayr muhiimadda ugu badan anigu dadku siday isleeyihiin ciidanka deegaanka lagu sii tabarinayo godaydan lagu ordayo dadku waxay u haystaan in soomaaliya layskaga difaacayo soomaali laga cabsadaayo inayna jirin abiya isaga kaa og ciidankiisii baana dhex jooga haddii laga cabsan lahay haddii aan laga cabsan lahaynba madaxtooyada ciidankiisii baa jooga baarlamaanka qalbi mimari ethoobiyaana ku jira madaxweynaha wuu ogyahay hadduu naa dhaho inuu imaanayo amarka askariga uu qaadanayo oo kale oo u qaadanayo etoobiya cabsideed ma aha deegaanka soomaalida dadka jooga cabsi laga qabo yaa loogu noqnoqonayaa meesha xeradan fayirfayr laga dhisayo ciidankan cirka ee laga dhammaan shidaalkan baa lagu ilaalinaya kan ll baa lagu ilaalinaya deegaanka iyo jeexlin ceelalka shidaalka ah tuubo looma jiidayo gawaari baa lagu dhaaminayaa gawaaridaasi dhulkay maraysayna dhulka soomaalida in laga leexiya la rabaa intiisa badan waa aniga ku diraasa laga bixinaya meel halkaasoo dhexe yaa lagu doodsiinaya soomaalidan ciidamadii beriga xaggana la soo waxay ciidamadan dhan shidaalka lagu ilaalinayaa shidaalkana dhacad baa lagu wadaa marka dadkii kici lahaa ciidankii lagula dagaalami lahaa wey waa diyaaradihii lagu duqayn lahaa dadka kaca ee kici doona ileen fiiri sacaagii yaa lagugu horlisayaa caanihiisiin ahaan xaggaataa la reer kala lagu shubayaa ardaagaagaa lagu lisayaa ilan sul xeraada ku xeraysan yahay caanahaas waa in meesha lagu shubo mahayn xaafadaa kalen baa loo soo shubaya oo wax raga dhinta moogta shidaalku wuxuu marayaa natiijooyinkii u dambeeyey haamihii laga gadi lahaa baa lagu dhaaminayaa dad baa odhan bad baa laga neefiyaa bad bad lagama neefiyo bahalka bahalku isagaba iska neefsane waa ibrinkii laga gadi lahaa ibrin marka waxaa looga dhigay meeshii la doono caalamka oo dhan isagaa shidaal u baahane orimiya bartankeeda usoo doonta laleeyahay inta lacagtaan in kabtaa lagu dhalwiyo baa la rabaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين كروميوم waa maado ka mid ah maadooyinkii aan soo qaadanaynay oo ka mid ahaa macdinta ama mineralska maadadan waa maado curiya kiimika ah oo leh calaamadaha c r iyo lambarka atomika afar iyo labaatan waxay ka mid tahay maadooyinka mineralska ay ka kooban tahay toban iyo dhowrka aan soo sheegnay waxay markaasi ay mataqaana ka mid tahay trace mineralska maadooyinka la yiraahdo oo raadraaca mineralska yaryarka ah kuwaasoo laga helo in yar oo ka mid ah jirka bani aadamka laga helo runtii maadooyinkan aad ugama badna jirka bani aadamka hase ahaatee haddana waxay leeyihiin muhiimad gaar ah iyo mataqaanaa faa'iidooyin gaar ah ayay noo leeyihiin faa'iidooyinka marka maadadan cromiumka ay u leedahay jirka bani aadamka ah maxaa ka mid ah kow waxay horumarisaa shaqada insuliinka jirka bani aadamka taas oo kontaroosha levelka sokorta jirka bani aadamka u baahanya waxaa jira jirka bani aadamka wuxuu leeyahay xibin la yiraahdo bankres la yiraahdo xibintaas marka waxay qabanaysaa shaqooyinka inay kala kontaroosho sokorta jirka bani aadamka u baahan yahay tusaale ahaan hadda maadadan waxay ka caawisaa bankreska kontaroolkii sokorta jirka bani aadamka u baahan yahay maalintii ama cunto kasta oo cuno intii la rabay jirka inay siiso intii la rabay inay kaydiso iyo intii la rabay inay soo celiso ayay kontarooshaa marka maadadan muhiimad gaar ah ayay u leedahay bankriska wada shaqayn weyn way ka dhexaysaa saas daraaddeed marka maado kasta waxay la shaqaysaa xibin ka mid ah jirka bani aadamka sidoo kale maadadan cromiumka waxay yaraysaa nooca type two diabetic levelka insuliinka inuu kor u kaco sokorta waxay leedahay dhowr nooc type one type two ilaa type tree aa la gaarsiiyaa marka nooca marka type twoga oo inta badan dadka waaweyn ku dhacda ayay levelkeeda hoos u dhigtaa ay yaraysaa si aysan u dhicin qofkan inay sokortiisa laba laabanto sidoo kale maadadan cromiumka waxay yaraysaa calaamadaha qofka walaaca uu ku dareemi karo ama depressionka uu qofka dareemi karo welwelka iyo hoos u dhaca xagga maskaxda iyo inuu qofka dareemo dacfi iyo mataqaanaa xoogaa hoosu dhaca ayay ka caawisaa sidoo kale waxay hormarisaa tirada faatiska ama dufanta iyo murqaha ama mataqaanaa miisaanka yacni dhimista ay isticmaalayaan ama ay ka caawisaa sababtoo a fatis badan iyo mataqaanaa maskalis ayuu ku dhisan yahay macnaha miisaanka marka miisaankaas oo ku dhisan murqaha iyo faatskaas tirada badan ayay soo koobtaa ee yaraysaa marka waxaad waxaa laga fahmi karaa marka xagga cayilka inay kontrooleyso marka maadadan cromiumka maadadan marka anteen ka heli karanaa marka cuntooyinkee ama qudaartee ama caanahayn ka heli karanaa waxaan ka heli karnaa hilibka noocyadiisa kala duwan dhammaan ayaan ka heli karnaa khaasatan hilibka lo-da iyo mataqaanaa hilibka digaaga ayaa aada looga helaa e, sidoo kale noocyada dalaga kala duwan dhammaan ayaa laga helaa e, sidoo kale waxaa laga helaa e, basbaaska ayaa laga helaa maadadan ay aada qani ugu tahay e, calaamadaha marka qofka maadadan hadday ku yaraato uu dareemi karo maxaa ka mid ah sida aan soo sheegnayba e, na- maadadan waxay faa'iido leedahay aan dhahnay inay kontaroosho ama mataqaana isku dheelitirto e, sokorta jirka baniaadamka ama insuliinku ugu baahan yahay marka cagsigeeda marka mar hadday kontaroolaysay faa'iidana ay u ahayd inay kontaroosho sokorta haddii marka uu yaraado marka ama maadadan cromingka ay yaraato maxaa dhacay marka waxaa dhacay inay sokortii hoos u dhacdo ama ay kacdo hypo and hyperglycemia inay dhacdo sokortaa marka inay hoos u dhacdo ama ay kor u kacdo La- controolkii ayaa meesha ka baxay sidoo kale waxaa dhacaysa qofka diabetic inay ku dhacdo macaankii inuu ku dhaco hadayt waxaan sheegnay in faa'iidooyinka ay leedahay ay ka mid tahay sokorta inay ka hortagto hadda marka hadday yaraato marka sokortiyaa ku dhacaysa qof waxaa dhacaysa qofka daal guud inuu ku dhaco qofka hoos u dhac weyn inuu ku dhaco ee, presharkiisa qofka inuu kaco dhiigkar uu ku dhaco cudurada xagga dhiigga ku dhacaya ayaa mataqaana qofka ku dhacaya oo ugu horeyso presharka inuu kaco ee, wadnaha inuu mataqaana cudur ku dhaco ee, sida stroga oo dhiigga oo ku furmo maskaxda ee, xididada wadnaha oo weynaada ee, qofka oo cayil u imaada cayil zaa'id ah oo ka baxsan ee, nidaamka caadiga ah ee body mass indexka ka baxsan oo qofka uu tagaayo xaalad oo mataqaanaa danger zone ah ee, sidoo kale wuxuu dhici karaa calaamadaha marka cromiumka hadduu yaraado ama hoos u dhaco la dareemi karo een, waxaa ugu horeysa ee, sokorta inay hoos u dhacdo ama ay kor u kacdo waxaan soo sheegnay inay kontaroolaysay ee, hoos u dhaca sokorta iyo sokorta oo ziyaado inay regulate garaynaysay ama isku dheelitiraysay ee, bancriskana ganacana ay la shaqaynaysay aan soo sheegnay mar hadda markay marka yaraato marka waxaa dhacaya gebi ahaanba sokorta inay dhacdo ama sokorta inay kacdo sidoo kale waxaan soo sheegnay faa'iidooyinkeeda sokorta inay ka hortegayso nooceeda type two ee hadda marka hadday yaraato waxaa dhacay gebi ahaanba qofka inay ku dhacdo sokortii ama macaankii qofka ku dhaco ee sidoo kale waxaa la dareemahaa ee daal guud qofka inuu dareemo dhacsanaan inuu dareemo ee cudurada ku dhaca xagga wadnaha iyo maskaxda inay yimaadaan sida dhiigkar inuu ku dhaco qofka ama cudurada ku dhaca xagga wadnaha sidoo kale stroke oo kale noocyadeeda kala duwan inay qofka uu ku dhaco een, ama mataqaanaa qofka uu ku dhaco xididada wadnaha oo weynaada ama qofka uu yimaado cayil ka baxsan mm, nidaamka caadiga ah body mass indexka waxaa la yidhahda b m i yacni cayil ka baxsan oo zaa'id ah oo danger zonka galaya qofka een, qadka gaduudka ah galaya ayaa dhici kara oo faraha uu ka baxo qofka uun controlli karin ee cholesteroolkiisa inuu ziyaado noqdo mar haddii cayil uu yimaado cholesteroolna waa waa dirs waay cayil iyo cholesterool dirs waay qofka jawigiisa ayaa isbedelaya marka jawi kale ayuu galaya si guud marka ee hadday marka maadadan cromiumka ay yaraato intaasoo dhibaata iyo in ka badan ayaa dhacaya calaamadaha marka ee qofku isku arki karo hadday ku badato maadadan jirkiisa ay ka badato waxaa dhacaysa marka cuncun tiro badan oo kasoo wajahaya qofka xagga sanka iyo mataqaanaa qeybaha kore e e n t ga la isku yidhaahdo ee sanka iyo cunaha iyo dhuunta ayaa inta badan cuncun ka dareema waxaa imaanaya dhiig ka yimaada xagga sanka ama sangaror inuu qofka ku dhaco ee sanka inuu mataqaana uu ka keeno dheecaan iyo mataqaanaa hab inuu ka keeno ayaa dhacaysa nabra inay ka soo yaacaan sanka iyo sanka gudihiisa ayaa dhici karta qofka maadadan hadday ku yaraato waxaa sidoo kale dhici kara nabra caloosha ka soo bax ama qofka oo mataqaana ay marka dambe ay ku hormarto ku hormarto nabrihii ay noqoto ee, boog calooleed ay isku bedesho ayaa dhici karta ee, xasaasiyad maqaarka ah ayaa dhacaysa mararka qaar ee, taasoo qofka u horseedaysa nabraha inay ziyaadaan oo maqaarka uu gaduuto cuncun tiro badan iyo mataqaana barar ugu dambeyntiina jirka dhan camima inuu qofka la yimaado Ee, sidoo kale dhibaatooyin xagga neefmareenka ah inuu qofka ku dhaco ee neefta adkaato ama mataqaana naqaska uu ku dhego ama qufici waayo ama marka dambe ay u hees- horseeto qofka ee, bronchitis ama bronchito ama neef inay qofka ku dhacdo inuu gaaro heerkaas ee, heerarka marka ugu waaweyn ama cromiumta qofka hadday ku badato uu dareemi karo dhibaatooyinka ugu waaweyn ayaa waxaa ka mid ah kiliyaha oo qofka ay wax ka gaaraan kidney damage ama kiliyaha oo intay biyo galaan ay noqdaan kiliya biyaha laga miira mar walbaba dailes lagu sameeyo laga saarayo biyaha keliyaha la dhaqo oo dadka ay markaasi keliyaha la dhaqaayo maadadan ay zaa'id ugu badanayso gariir qofka inuu dareemo mararka qaar warwareer iyo mataqaana gariir inuu dareemo beerka inay dhibaato ku yimaato oo mataqaana marka dambe beerka ay waxyeele ka gaarto maadadan oo badatay awgeed marka dambe marka qofka keliyaha hadday marka fadhiistaan oo beerka dhibaato ay gaarto qofka ugu dambeyntii in ay u horseeto dhimasho hadduu ilaahay u qadaro qiyaasta marka maalinkii aan ka qaadan karno maadadan cromiumka dhammaan dadka bani aadamka ah marka qiyaasaha marka cunuga halka sano jiro ilaa sagaalka sano wuxuu qaadan karaa kow iyo toban microgram berday maalintii teenageka dhallinyarada sagaalka ilaa saddex iyo tobanka sano waxay qaadanayaan soddon iyo shan microgram maalintii inay qaataan dadka waaweyn sagaal iyo toban ilaa wixii ka weyn waxay qaadanayaan soddon ilaa iyo soddon iyo shan microgram berday maalintii dadka waaweyn sagaal iyo toban ilaa iyo soddon microgram maalintii ayay qaadanayaan haweenka uurka leh soddon microgram berday nuujintana waxay qaadanayaan soddon microgram berday hada wabilaahi towfiiq jazakum allahu khayra
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag waxaa inagu soo maqan xogta dad uu shabeel ku cunay shabeellaha hoose iyo qodobo kale balse wilaayadii islaamiga ah ee galguduud ayaa kulan wadatashi iyo xog waraysi ah la yeelatay beesha wacisle kulankan oo uu goobjoog ka ahaa waaliga galgaduud iyo indhergaradka beesha ayaa diiradda lagu saaray xaaladda bariga galgaduud waxaana goobta ka hadlay suldaanka beesha wacisle suldaan daa'uud xasan
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أم هذا اسكالة أولا اسكو كان كاني شركا وضتشيق أه ما أنت شركا أنا اسكو قلني ماضي وهو شر وضتشي أه اسكو يمادين بيشا وعيسلة يو ولاية إسلامية قبل كا iyagoo ka tashanaya koryeelidda ilaahay kitaabkiisa iyagoo koryeelaya iyo xog waraysi ay iska waraysanayaan xaaladda ka jirta gobolka gaar ahaan bariga galgaduud ee beeshu degto ilaahayna wuu noo soo gebangabeeyey alxamdulilaah beesha meesha ay degto waxaa waaye masegawa iyo ceeldheer waxaa jooga cadowgii nagu soo duulay marka sida badanka lama tegi karo waxa weeye gargaar iyo wax la gaarsiima karo aanu sheegaynaa beesha wacisle meel kastay joogto dadka tabaalaysan oo hadda abaaruhu haayaan inay ka warqabaan dadka muslimiinta ah hadday ahaa lahaayeen dadka amba jaaliyada ha noqdaano amba dad muxsiniina ha noqdaano oo waxaysta sanadkan inay ka warqabaan dadkooda ay ka warqabaan ay fiiriyaan ay u gargaaraan midda labaad waxa weeye sidaad ogtihiin beesha wacisle cadowgaa ku soo duulay oo deggan degmada ceeldheer iyo masagawaah fadhiya waxaanu sheegaynaa inay adkaystaan dadka deggan oo muslimiinta ah sabraan ka baraa'a qaataan nimankaas cadowga ah waxba aysan ku darsan dadka aqaliyaadka ah ee ku biiray ee yar ee nimankaas sandareertada iyo waxyaabaha xumo ay bixinayaan raacay waxaan leenahay ilaahay haw tooba keenaano maanta naf baa ku jirta waa nool yihiin toobaa u furan waxaan leenahay ilaahay haw soo noqdaano waxaanu sheegaynaa beesha inteeda kalan nimankaas inay ka fogaadaan nimanka isku magacaaba macawisleyda ayee tiradoodu yar tahay wacisloo dhan lama dhihi karo waa dad fara ku tirisoo aqaliyaad ah waxay raaceen dowladdan xasan sheekh maxamuud ee riddada ah waxaan leenahay marka nimankaas dadkii dad uu ka raacay inay ayakuna ay soo laabtaan baaqna ay u diraan baaq guud ahaaneed maanta waxaan u diraynay nimankaas raacay oo ummadda dhibaato ku haya oo dadkii barakiciyey deegaanka ahaa oo dadkii musaafiriinta ahaayo jidka maraya ay ka mari waayeen xasanna uu raalli uga yahay nin dowladnimo sheeganaya ee dadka shacabka ahaa dhexdiisa isbaara lagu dhiganayo ee la dhibaataynayo naagihii uurka lahaa iyo dadkii marasta ahaa baabuurtii in laga qaato ayakana la jirdilayo runtii waxa weeye aad baan uga xunnahay waana lagu daba jiraa oo looga heri maayo waxaanu sheegaynaa marka nimankaas tirada yar ee macawisleyda ah inay dadkooda ku soo biiraan ay dadkooda soo noqdaan hadday soo noqon waayaanna insha allahu gacanbira haddaana waa la daba joogaoo rag badanaa uga baxay haddaana kuwa dambe waa la beegsanaya marka waxaan u sheegaynaa dadka shacabka ahu nimankaas inay ka dhaqaaqaan oy beri ka noqdaan aysan gurikooda iyo meelay degan yihiin inaysan la soo degin ay beri ka noqdaan war xasanow dowladnina waad sheeganaysaa nin dowladuhuna dhexdiisa meel uu ka taliyo ummad laguma dhibaateeyo beri baana ka nahay shirku marka qorshooyinkaas buu ku socday maantana waa layskugu yimaaday waana laysku waafaqay go'aanana waa lagu kala qaatay waxaanan sheegnay oon haddana tajdiidinaynaa inaan annaku haddaan wacisla nahay nimanka gaalada ah iyo murtadiinta la socota ilaahay shareecadiisa ka soo horjeeda inaan waxba noogu darrayn inaana waxba noogu darrayn ku nahay garab aan u nahay ilaahay kitaabkiisa dadka u shaqaynaya shareecada ilaah aan u nahay waana nala ku yaqaanaahoo waan u taagannahay muddada aan hadda ilaahay kitaabkiisa u ka shaqaynaya waddanka haddaana ilaahayna waxaan leenahay hanugu soo hanugu dilo inankoo ilaahay kitaabkiisa aan u shaqaynayno odayaasha iyo dhammaan akhyaartuna waa la ballan qaaday wilaayadana kulleta hadda mowqifkaasaan kala qaadanay waxaan u sheegaynaa marka waan ku celinaynaa nimanka joog maray suulay iyo soo galaya oo murtadiinta amba macawisleyda isku tilmaamay oo murtadiinta ah oo macawisleyda hadda isku tilmaamay nimankaasu niman wacislaa ma ahan waa niman ridaawa ilahay kitaabkiisii beeniyey waxay wacisla noqonayaan markay soo noqdaan waxaan leenaha marka ha soo noqdaano nimankaas war ilahay kitaabkiisa ha u soo noqdaano shareecada macaanta badan iyo amnigii iyo istiqraarkii ha u soo noqdaano ummaddooda yaysan gelinin ummadda kaleetooday dhibaatada gaarsiiyeenna waxaan u sheegaynaa inaysan nimankaasu aysan anukana ahayn wacisla inaysan ahayn oo niman aan beri ka nahay ay yihiin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu intaa kadib waxaa munaasabadda ka hadlay waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله سبحانه وتعالى يا مهدلينينا بعد الله وحو مهدلينا يا كسوقيب قلياشا كلن كان gaar ahaan odayaashii waxgaradka beesha waaceesle ee runtii wax badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan muslimiintana uga aadan thaqri aad iyo aad muhiima uga aadan u mahad celinayaa intaas kadib runtii waxaa aad iyo aad runtii u xusaynaa ama u sheegaynaa juhuuddii badnayd oo sanadii labadii sane lasoo dhaafay oo maaragtay beesha ay u istaagtay mujaahidiinta ay garab istaageen naf iyo maal iyo wixii ay haayeen ay la harin taasoo maanta aan soo gaarnay marxalad cusub aan soo gaarnay jazaakum allahu khayran ma haddaas ilaahay baa iskale uma runtii kaalintooda iyo doorkii ay qaateen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan dhowr qodobaan dardaarmo qodobka koowaad waxa waaye in horta loo diyaargaroobo marxalada cusub oo haddaba soo socoto oo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala ay u shukrinayaan nicmooyinkiisiyo khayraad badan iyo guulo badan ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey cadowgiina ilaahay hoos u dhigay ilaahay jibiyey marxalad cusuba muuqato marxaladaasi marka in runtii nashaad iyo firfircoonna iyo xamaaso looga diyaargaroobo guud ahaan beesha waceesle ilaahay mustaqbalka dambe ilaahay muslimiinta ayuu siiyey marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye in codowga ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo codowgeyna ah codowga islaamka ah oo waddanka joogo isbaxaysanimo iyo edabdarro iyo maaragtay tacaddi iyo dulmi iyo gardarro waddanka soomaaliyeed ka soo duulay codowgaasi haddii dhow yahay haddii dheer yahayba in lagu adka- ad adkaado allana subxaanahu wa tacaala mu'miniinta u ammaanay wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwa gaalada aada iyo aada uga ad adag oo af iyo maaragtay adinba aan kala reebanaynin muslimiinta dhexdooda waa isu naxariistaan gaalada iyo wixii la jiran waa ka ad adag yihiin marka waxaan loo baahan yahay nashaadkaasi iyo adadeegaasi iyo go-aanka adag inaan insha allahu tacaala wakhtigan iyo marxaladan aan ka qaabilno qodobka labaad reer waaceesle beesha waa beel weyn waxay ku aadan tahay bariga iyo maaragtay dhanka koonfurtaba waa ay ku aadan tahay wilaayada marka la fiiriyo ee dhulkaas ballaaran ay ku aadan tahay degmooyinkaasi cadowguna meelo ka mid ay baaqi ku yahay weli uu joogo waxa waaye in marka faqrigaasi ee runtii qeybtooda ay ka qaataan mujaahidiinta meesha ku aadan ay garab ay siiyaan heel iyo hooba sio ay u ahaan jireen ay la garab istaagaan ee maaragtay dhinaca walbaba insha allahu tacaalaa cadowgu sidiisaba la xisaabtan iyo maaragtay wax ka qabasho ayuu rabaa arrintaasina marka waa doorkiinna inaad labalaabtaan iyo juhdigiinna qof walbana inuu ogaado ragga mujaahidiinta ah suquurtaasi ku jirto oo codowga habeenkii maalin hortaagan ama maaragtay ee la xisaabtamayso waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii u taagan nin walbaba ninkii jecel yahay ayaa qiyaamo la soo bixi doona nabigu sala alla alay slam isuu sheegay almaru maa man xaba yowma alqiyaama waxaan adkaynayaa odayaasha baagooda ah oo loo jeedinayo nimanka soomaalida ah ee si guud codowga safkooda galay nimankaasi maalin walba mujaahidiinta qiyaadadooda hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed qof kastoo waxgarada culummada baagba loo jeediya baag tooba ah ee in maaragtay watada waddada ay ku socdaan oo khaladka ah inay kusoo laabtaan ay u adeegin u shaqaynin wax adduun aakharaba dantooda ahayn waxaad aaminsanayn oo maaragtay aabbayaashooda iyo oowiyaashooda diintoodan ahayn inay u adeegaan codow gaala gaalo la ogyahay oo codow soo jireenna weliba ay garab istaagaan oo ay la noolaadaan toobada markaa ilaahay subxaana wa tacaala asagaa nooga baagay dhammaan wa tuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun mu'miniintii loo looga naadiyey gaaladii waa maaragtay gaalnimadooda inay ka tooba keenaan dadka muslimiinta ah dembigooda iyo gifkooda inay ka tooba keenaan ilaahay si guudaa naga rabaa in nimankaasna waxaan leenahay meesha shaqadiina ma jirto dagaalkaas aad ku jirtaan dagaalkiina ma aha hooshaas hool hooshiina ma aha hool dad kale iska leeyihiin ummado kale iska leeyihiin dad naga diin ahayn ay iska leeyihiin waaye ina ilaahay loo soo laabtaan waxaan kala rabaa mujaahidiinta suquurta runtii ku jilbixiran oo shaqooyinka muhiimka ah hayo dadka muslimiinta ah oo gadaashooda ah iyo walaayaadka islaamiga u taagan ee maaragtay ilaalintooda gabdhaha muslimaadka ah iyo shaqooyinka guud ahaan amnigaasi codowga hortaagan waxaan leenahay waxaad ogaataan inaad maaragtay caamaasha midka ugu fadlo badan aad ku sugan tihiin aad ku jirtaan ilaahina idinku karaameeyey baydlada islaamka inaad ilaalisaan ee walaayaadka islaamiga aad u naqataan dirba maaragtay ee adag aad u naqataan ilaahayna uga dhowaataan dhiiggiinna iyo daalkiinna iyo maaragtay shaqadiinna guud ahaan ilaahay uga dhowaataan arrintaasi waxaan leenahay jazaakum allahu khayran shaqooyinka gaar ahaan wilaayada islaamiga jeeshka ay wadaan ee in insha allahu tacaalaa ay sii labalaabaan ee dadka iyo deegaamada ay maaragtay codowga kala xisaabtamayaan ummadda ku nool insha allahu ninkii codoweenna codownimadiisa kala xisaabtamaan dadka muslimiinta ah gacan naxariisa ay u fidiyaan insha allahu tacaalaa haddii majaal dacwa ay tahay haddii wax kale ay hayaan ay tahay inay ku dadaalaan insha allahu tacaala mujtamacaga guud ahaan oo wilaayada islaamiga galgaduud waxaan leenahay ilaahay inaa u shukrino wax badan maraaxil aan soo marnay waa ogtihiin marxalada hadda taaganna waa marxalo u baahan in qaabka ay leedahay wejiga ay leedahay lagu maaragtay lagu qaabilo u baahan ee qof walba majaalkii ku aadanaa iyo doorkii iyo kaalintii ku aadnaa in insha allahu tacaala sii laba laabo ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan barino cadowga inuu dhammaystiro iyo deegaamada oo maaragtay iyo meelaha haysto naga dulqaado dadka muslimiinta ah mustadacfiinta ah gaar ahaan meelo badan maaragtay cabaadkooda iyo maaragtay ka baxaayo in ilaahay ka qaado subxaanahu wa tacaala annagana markaa sabab aan u noqono markaa odayaasha iyo culimmada iyo gabdhaha iyo dhallinyarada guud ahaan insha allahu tacaala isku duubnaan iyo wadajirka iyo insha allahu tacaala hooshaasi inaan si guud aan u wada istaagno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in noo naxariisto ilaahay waxaan weydiisanaynaa in codowga jibiyo na guuleeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala gaalada ee kibirka iyo islaweynada wadanka usoo gashay in ilaahay baabi'iyo ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla maraynaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa sheegay in xuquuqul insaankii la sheegan jiray uu noqday mid afka baarkiisa ah dowladihii ku doodi jireen ay iyagu maanta taageerayaan xasuuqa ka socda khaza wuxuu sidoo kale sheegay in nidaamka duwaliga ah ee maanta jira uu u samaysan yahay in kan xoogga leh uu dulmiyo kan taagta daran cid ka qabanaysa ayna jirin arrinta la yaabka leh ayaa waxay tahay in dowladaha uu tilmaamayo ee uu maraykanka ugu horreeyo mas-uulkana ka ah xasuuqa khaza ay xukuumadda xamse cabdi barre u aqoonsan yihiin inay tahay dowlad ka shaqaynaysa wanaagga iyo horumarka shacabka soomaaliyeed ee ay walaalaha yihiin muslimiinta khaza dowlado ugu duuli jiray xuquuqlisaanka ay ku dheelaan dowlado oo madax waa adduun madaxweyneyaalka ah waran u jiri jiray xuquuqlisaanka ay ku dheelaan ya oo maxkamado u samaystay oo shuruuc u samaystay oo ma- adduunyo u cunuqabatayn jiray haza waxay ka samaynayaan un fiiri intaasaa kuugu filan marka xuquuqulisaan meeshay tagtay waxaan u gudubnay waan ka soo baxnay caalamkii waxoogaa isyar lalegdayey oo weedna xuquuqulinsaanku ka yar dhexdhex jiray wuxuun jiray waan ka soo baxnay waxaan joognay caalam waxaan gaadhnay qofkii xoog lihi uu ka daciifka ah cunayo oon cidna ka kicinaynba war ka kacbala dhahayn xataa war ka daa xatal ma leh marka caalamkaasaan joognaa dhaqankeenna naxariista daran mararka qaarkood ee dadka ee masaakiinta ah dul mara oo ku salaysan inuu ka xoogga badan inuu uu xuquuq leeyahay ka xooggale ayaa jagooyinka haysta ka xooggale markii beelaha iyo wax la fiiriyo soo soco soo soco soo soco wixii oo dhan kusoo soo dhammeeya marka dambena midka xooggale ayuunbaa xafiiskan imaan karaa midka cagoolaha ah dhagoolaha indhoolaha ah xafiiskeenna ma imaan kara maxaa jira maba soo kori karaba hadduu rabo maba soo kori karaba looguma talagelinba qofka wiil jeerka wata awood uma laha xataa ii kaala hadday dhaawoma tegi karo maba loogu talagelinba qofkii gurigan dhisay uguma talagelin qofkii businessyada dhisay uguma talagelin nidaamkeenna dawligaa uma samaysna
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaa isbitaalka guud ee degmada kunyabarow la keenay laba nin oo uu si daran u soo dhaabacay shabeel lab ah xilli ay joogeen baadiyaha kunyabarow intaa kadib waxaan wareysanay agaasimaha isbitaalka kunyabarow siday dhibanayaasha ula tacaalayaan waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku dhawaay maxamed jaamac cali agaasimaha isbitaalka kunyabarow agaasime maanta waxaan booqanay dad oo shabaab usoo dhib u soo geystay ka waran see ula tacaashay
dadkaas een, waa naloo keenay ayagoo dhaawac ah oo shabeel maaragtay ay dagaal dhex mareen halkaana a- maaragtay adeega caafimaad oo deg degaa loo sameeyey waana maaragtay ee, waana la daaweeyey dhaawacyo kala duwanoo bay qabaan oday iyo wiil uu adeeru yahay weeye wiilkaana maaragtay dhaawac xoogaa aada u daran hadda qaba allahu mustacaan odagana wuu roon yahay waxay noo sheegeen dagaal xun oo khatara inuu dhex maray shabeelkii ayaga ugu horeyn wiilka buu qabsaday ee odagana wuu u soo gurmaday isagoo masaar wata wuuna ka fujiyey odagiina marka uu asagana uu ku jeestay odagiioo la legday oo dhulka dhigtana waxaa u soo gurmaday nin qori wata sidaasaa marka uu odagiina ku badbaaday
qaabisheen marka idin
adeeg caafimaad baa loo sameeyey dhaawac bay ahaayeen dhaawac daran bay ahaayeen weliba waa loo gurmaday aad baa maratay maratay dhaawacii dhaymo iyo daawooyin fara badan baa loo sameeyey waana hadeerteena waa soo aragteen waana la tacaalay haddana boqol- caafimaadkooda aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol waxaa gartay eh, waxaa jirta dad eygoo kale markuu dad qaniyana in gurmad degdeg cirbad laga gaaro afar iyo labaatan saac haddaan la durdurin oo ama u dhiman kara ama raabi iyo wax u qaadi kara kawana shabeelka wax noocaas mileeha way jiraan taas eh, waana lagu daray maaragtay borseeska caafimaadna way mareen oon wax ka dhimanba eygoo kale wax u qaasa maa jiro shabeelka uu qof qaada hadduu qaniyana way jiraan miciyaha isticmaalo shabeel ha ahaado ey ha ahaado libaax ha ahaado waxaan miciyaha iyo maaragtay cidyaha wax ku dilaba oo dhan way leeyihiin daawooyin waana la tacaalay borseeskii caafimaad iyo daawooyinna waa la marsiiyey
mid ka mid ah labada nin xaaladdiisu waa ay culus tahay mana awoodin inuu hadlo balse ninka adeerkiis oo isagana qaba dhaawac gacanta ah ayaan waraysanay waraysiga oo inoo qaaday cabdifataax faarax diiriye ayaa u dhacay sida tan waxaan ugu maqaalaa in aad shabeel isqabateen hey, kusoo dhowo aa magacayga nuur giiro axmed geelle waay erya aqba iskaga lula ani wiil yaro anaga aa dhalnay unikoo meeshaan koollaha dhigano hergel ku jirno oo lix saace tahay aa xabad inta ka dhacday dhinacan oo kaleeta xabaddaa deel ah waxaa isnidhi ani wiilka xabaddaa maxaaba oo aa dheereen daansheer oo eriga cunaysaa kolley rag ku buryo haya aa isnidhi meesha intaa fadhinaba rag buuqayaa nagu yimid oo yoomay oo aan naqaano isla markiiba raggiyaa meesha ar maxaa dhacay "Ee, shabeelaa meeshaan beri ku aragnay shabeelkaasaa qoragaan lagu riday geedkana waa ka soo degtay saadkiisaa haynaa waa roogsan masaara garabka ii fuusha waa roogsan ilmaan waxaa raho erig dhexdiisa gala xabadda ridaaya ma isla jirtay markaas markaas oo oo xabadda ridayna maya ani erigaygaa iskala jiraa dhegtale ka maqlaya xabadda waran umayn warna uma hayo erigaa iskala jiray waa iigu yimideen raggaanoo saani haay ar maxaa dhacay waay maanta xabadna waa maqlaya buuqana muxuu yahay shabeel wax liilaaha aragnay geed usoo fuulaa xabad ku ridnay waa ka soo degtay xogaa inoo dhaawacan yaanu u malaynay shabeelkiyaa raadkiisa hayna aabe inta soo gale inta anigana waa roogsadhe saantiyaa fiirin arkan libaaxba waa saantiisa bahal yarba enimiyo seebaay wax xisaabka galaya maakan saansaanta laa ilaa geedoo noo gombay sidii raartaas wadaadkaas fadhiyo kaleet ragga qoriliyada intay qaadeen anigana dadka ciidanka intoo maray anigana masaarta wiilkaas hadda oo dhaawacan hortaysaanoo socdaa isla socoteen waa wiilka xoogaa waa iga dusanay waa yaroo iga fogeysna anigana saaca mala iska socda inta waxaa kasoo yerta waa waa waa bahala inta kasoo buuda oo girgiirin wiilkii waa orday intaa fiiraha wiilka orday isla markiiba saddex kale hadduu tallaab booda wiilka waa ka daba tegay daft oo yir wiil korkoo ka kor wiilkii waa intaa fiiraha geb ku yir oo ku fadhiistay wiilka dhulka u dhac waana ku fadhiistay waa soo orday markaa muu qaniin markuu fadhiyo haa waa qaniini bes Waa, marka.
ya intoo haya margiga inta rabtaan tuuleedka ma arkay ilaa dhakaarkan jiiqlida intoo haya wiilka afgambarin waa urid waa ku fadhiya waa soo orday waxaa mariyay mooya masaaraa watay saddex kalmiyaa walxaa u mariyey waa ka boodi waa ku dhufatay waa ku dhuftay intuu orday xaggoo tegey u soo sidii ka dan usoo buubaya u macaa aa ku soo haya markuu hoostii ku soo dhacaya ogaalkiisa ogaayaan waana isqabannay adaa markaan isqabeynay aniga usaa isqaban masaarti maku dhacda maku dhicin bartaas dhegtay furuurta inta waa isxarbanay waa islignay gacantaanoo afka la helay markii dambe waa i tuuray waa dhacay markaa dhinac dhinac u dhacay wiil ninkan aabiisoo qori wata oo gees jiriya xagga ka soo orday arku dhufaare ninka waa ugu dhegan yahnio si fiican u yahay ah saas ilaahay wuxuu igu micin dhufaa dhehe xabad waa waxaad adiga kuugu dhici lahayd aniga dhinacana badan usun dhinac waa isseexiyey garab waa iga maray aniga waa fiiriyo war ku dhufaayr si fiican u haya bahalka gacantaana iga haya waa la soo kor joogsaday dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag dhag saddex miya afar baalood oo ku dhuftay inta oo dhufta wadnaa afkoo saasii waa ideeyey waa iga foqay ragaa- ragyaa doorku ka soo baxay meeshaa laga qaaday hoosaa la iigeeyey waa xoogaa gacanta xedadaa go'ay laba meel dhiig bax maraa lagu xiray wiilkii aa la soo qaaday hoosaana la geeyey baabuuraa la dalbay baabuurkiiaana duhurnimo noo imaaday baabuurkiiaa nagula soo qaaday isbitaalka inta saasaa nagula keenay warka intaasoo ahay
meesha ay wax ka dhaceen xaggaa cusbooleeyaha layidhaa cusbooleeya geedta hoos tagtaa
M- oo cusbooleey iyo ceel maallood iyo alxamdulilah waxaa la yidhaha ee ceeliyeyda maxay u dhowdahay wayaan la xisaabsan tahay iyo heeji maxad waa u dhexaysaa waa u- wax yar u dhexeeyaba ay ku toosantay cabarkeeda
xabadi iyo waxaasaa maqasheen saakowdii horeysiga aa noogu sheegtay marka libaax iyo waxaa dhahay raad aa aragnay libaax waaye ama shabeel waaye marka yani waxaa wareysiga aa ka dhama in libaax uu idinla fududaa kahor
markii anugu saanta aragnay saantan libaax waay cagtiisa waa weyntay shabeel halaha moodhanya asniri aadheheenna iyo kow iyo lama sida sariirtan aan soceyna bahalka waana soo galay N- raggaanaa soo dabagalay aaba soo xabadeeyaa saaniha waxaa layidhi ciyaalkan iyo xoolahan oo bagaa oo cunaa erigoo cawdi moorada dhaca gudaho noo soo galay bahalkan geedkan noo koray oo ilmaha carruurta boodkooda yimid waxbuu naga halleehaa aan iska bixinaa layidhi rag saasoo qornyo isku wacday oo qornyo usoo qaatay saasaa horta lagu baadalay alxamdu dhibkaana waa dhiga laakiin usugu waa la dilo usuguna Ah. aniga waa iska xanuun waa qabaa laakiin hadda waa iska roonay alxamdulilah xayawaankaas kooda inaad dishaana u baxdeen sooma unukaa unukahe waa iska socon aniga erigaa iskala jiri markii markii la idin sheegay waxaa go-aansateen inaa maadaama xoolile aatiin inaad iska dhicidaan ama aad dishaan aa go-aansateen cadaabadan oo waa raaseen inay boodka noo soo gashay amba erigeenniigi lahay amba ciyaalka xoolaha loo diro dilaa baalkan libaaxa yar waaye wax ma dhaamo xoolaho idinka bogaa inuu eriga qaadayo oo nirgaha jalka geela dilaayo oo looda dilaayna waa la ogyahay iska celiya un aad- dee waraaba hadduu wax naga baadilo eri naga qaado amba geel naga dilo waa raadana waa dilnaa libaaxa haddoona baadilo waa iska celinaa waa iska dhicinaa saasaa iska dhi- xayawaankoo cunaa xayawaankana kii lagu nool yahay waaye laakiin sida aa arki nin shar yar ma ahan haa ragaa kaa xoog badan amba ragaa iska celwaahaya weligay ma dhihin waana balaayo yarahay laakiin ninkaas waa iga shari baday been lama sheegay faraha markaa isla galnay yaa ninkaasaa dhulku dhigaayo ma la helna dhulkoo ila helay waa iga shar badiy ma garat ragaa iga dhici maa waa idili lahay haa ninkaas qorigi lahaa iga dhici maana aniga meed markaa dhaco oo nafta aa uga guyo waa inoo cuno damce marka ninkaas aa ka celiyoona ugu tibla aniga wiilkaanaa ka fujiye usoo dhiig dhadhamiyaa ka fujiye xagga lootay anoo ugu soo gudooma ragaaba aa- aa dila jiraan aa ka sheekaysa waxda marka la aadaya wuxuu yidhi shab- libaaxna waa dila shabeelna waa dila gisina waa dila waxay dhimarma saddexa ka diloori shabeel bahalkaas rag oo idinka dhaa miyadaa galabta keenaysiin ama rag lamidaa keenaysiin kayraa bahalkaas meeshiis ha fuulo usaa iska degaa ha baxa ragaa yidhi cadaabada guriga noo soo gasho ciyaalka iyo carruurta dhexdeeda soo fadhiista ma ku daaqsaheena oo arigii iyo maatida u yimid xoolihii uninkoo rag eh ragaasaas ku baxay warka sida uu sheegaya nugaa naqatay ninkii horta baalka ma sharyaro mid weyn mu aha bismillaah sariirtaas ninkaas ku fadhiya waa dhanye meesha haddii lasoo dhigo waa la amakaaba nin rag iska celi karaa ma aha ha libaax oo oo wax yar oo ka nusqaamay waana ka dalool dheer wiil libaax oo libaaxa gaaban isagaa fasi dheer xayawaano oo dadil ay asqabatee ma jiraan hore oo xayawaan dad- oo xayawaanaha maya maya shabeel iyo noocyo kulli maya xayawaan ma- aniga waxaas ma ma tegin haddaa kugu horeysa hadda igu horreysa wax oo ugu soo ordaba daanyeeraa ka- eri igu cuntaa dila daanyeerna uguma soo ordin waa iska dildili jiray laakiin nin ugu soo ordo in legday oo markuu wiilkaaska xagga oo soo socday aa argaysa horta igu dambaysa i oo i qaabilaya usoo soo laho usoo afka soo boojiye aa igu dambaysa masaaraa wata masaarti inaa mari in kale ma ii hubno waa i qaabalay cabaardaa islegnada waa dhacay markaa dhacay usna waa u garab dhacay markii waxaa la sheegay ninkaas hadda la daawaha lagu geedkaas fadhiyo wuxuu yidhi markuu dadka qofta oo qabta waa u seexaha dhulka u isdhigaa ilaa qofti rani ragga wuxuu ku leeyahay waa ku- waa ku dila balaawata waa kugu duraa ninka garab waa iska maraha usna waa seexaha uu yidhi mididaas iyo waxaas qalab waa iska ilaaliya annaga hadda waxaa lahayn bahalkaas isagun haddaa la dhaawacay waa waa jilci waa ku seexdaa lehen ma ma aho yidhi adiga markuu dhiigga kaa cuno oo ku- in ku milki inaad dhimato oo ku ogaado markaasoo wuxuu yidhi oo hadda waa uu ku cunaa midka oo qoriga ku dilay gadaal dambe oo idinkaga imaadina kooda isla socon aabahiisa waa wiilkan oo dhalay waaba isla jirnaba usugo cindho colaadema rag dhan waa isku ragga qaar horta waa qaxay waa rooray qorigaasa ragga qaar agtoo barkaday waa haaday nimanka wax loo haayay nin qori wata hataa qorigii la orday ninkaana weere xayaanta soo maray markuu anigu uu soo gudoomo oo tujiye oo idhiga dhulka oo lasoo wareegtay anigana dhugtaaqi waxaa ihi warniyo bahalka waa haasta iga fuji nacasiyo markaasuu korkiisa soo joogo hal xabad horta kor u riday ninka nafsi argaaga xagala xabadoo kor u riday markuu hal xaba kor u riday oo haddana hoos war ku dhufaayr bahalka waa i haayaa dhagdhagdhag intoo kale oo u yaallaa dhagdhagdhagdhagdhagdhagdhagdhag oo xabadda ku sii meesha xabadda haddii lagu dhufto aniga meesha la eega qaadi waa kac meesha waa ka kacay ar waa baxay waa baxay ar bahalka waa dishaa meeshaas wadaadka sariirta fulo kalma tegin dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa in- inaan kiis noocan loo keeni jirin ee markii la idin keenay dhakhtarka ama uu idin imaada ma yaabeen ma yaabeen xaliila waa la yaabay aniga ruuxiga ayaa hadda ka bacdi shabeel raadkis la arkeen masaaniha been ma sheegaay ragaa kaa xoog badan ama kaa lixaad badan ma lehe laakiin ninka shar waa nin wax yar ma ah qori hataa nin haasto ninkaas nin qore liif si fiican u yaqaan nin qore cabdicabdiga ma ku dili karo qori u haasto daf inuu sooyo qore gebka gu leh soo sharxan haddaa aragto sharaxadda oo leehe inta shaarubuuku leehe sharaxda oo leeh haddaa aragto aaduu qurxon yahay waxaa la yidhi culammada ha loo geeya ha aragteen sidaasaa aga soo tagni warki ninkaana ninkaan aad intaa u daray int- meeshaan ji- baraaqan inta inuu macay ka geliya umalaha ninkaan intoo macay ka geliyey dhigta hoose ninka dhaawac uma yaro anigaa ka fujiye maahane ragga ka carara haddaa ka mid aha lahay ninkaan bas soo meed ah loo imaan lahay ninkuna waxuu naga heli karo amba waa ka jiidi lahay anigaa un ilaahay uu soo dugaa ka fujiye ninka maahane waa u dhacay gebna waa ku yidhi waa ku fadhiisto Ah, marka intaan aa u daran wiilku kuwana u daran kuwa xedadaaliydan meeshaan ma arkee int- qajaarka la yidhaha meeshaan qajaarka iyo jiiqlida la meeshaan ragga iyo xoolaha waa ka dhintaan dubaagta oo waraabaha le eriga markuu dilaa intuu ku dhuftaa inta waxaa isku imaad waa meel oo isku imaad oo jiiqlay la yidhaha jirto oo xibnaha ku kala baxan oo afweynta la yidhaha meeshaan wixii loogu dhufta geb leebahay waraabaa markuu erig qabaa intuu ku dhufaa dhag geb nafka xaggoo ku dhaca anigaa ilaahay maley iga dhigaa ka fujiya anigana waa igaale bahalka mashar yaro Ha, bahala iska celwaha ma lehen laakiin waa la iigi raayay halkaa dhawaana Ah. waan hadalku mahadla kari sidaas kalaa فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي